خليفه خليفه خليفه بعد كده قال ولا خليفه
waxaan ku adkaysanaynaa stiil bosishonkai aan taagnayn sharci maaha mudana guddoomiye sharciga ha la soo waafajiyo mudana guddoomiye sharciga ha la soo waafajiyo waa taqaanaa qodobo dastuuri ah guddoomiye sharciga waa taqaanaa guddoomiye sharciga u hoggaansan ilaahay subxaana wa tacaala qanci ilaahay subxaana wa tacaala qanci Waxa- qof ha qancinin shakhsi ha qancinin dooshin siyaasadeed baarlamaanka ayaan la keenin guddoomiyuhu sharciga ha raaco dastuurka ayaan la burburinin dooshin siyaasadeed oo dana gaara halka ayaa laga joojiyo waxaannu leenahay dooshinku sharci ma ahan nidaam nidaam waafaqsan dastuurka ha la keeno dooshin guriga lagu soo abaabulay oo shakhsiyaad soo abaabulay ha la joojiyo baarlamaanka ayaan la burburinin mooshinkaani waa mooshin siyaasadeed waa mooshin ma aan ka imaan baarlamaanka waa mooshin lagu soo abaabulay guryo iyo xaafada lagu soo abaabulay xukuumadda lama xisaabtamin shacabka soomaaliyeed oo dhagaysta xukuumadda lama xisaabtamin looma yeerin lalama tashan nin baa nin wasiir baa wasiir lagu bedelay ha layga cayriyo guryo inta la kireeyo arrintaasu waa sharci darro sharcigaan ku dhaarnay ha la ilaaliyo dastuurka ha la raaco xeer hoosaadka ha la raaco hanala ka daayo hanala ka daayo faragelinta lagu haya baarlamaanka Een, guddoomiyaha waxaan leenahay guddoomiye tiirdhexaadkii baarlamaankaa tahay dhinac ha raacin sharciga ilaali qodobka soddon iyo lixaad ee xeer hoosaadka haddii baarlamaanka buu ka yimaado inaad xirtaad xaq u leedahay guddoomiye sharciga raac waxaad arkaysaan oo miidii u arkayaa oo indhihiinna qobanayaan inay fadhiyaan xildhibaanno u dhow ku dhow boqol iyo lixdan xildhibaan annagu waxaan ilaalinaynaa dastuurka iyo xeeroosaadka waxaan ilaalinaynaa sharafta calanka iyo qaranka soomaaliyeed hee waxaan ka xumahay in heestii astaanta qaranka qaran dumiyayaashii la soo adeegsada ay ku heesaan aad baan uga xunnahay calanka soomaaliyeed anaa ilaalinaya dhallinyaradayda soo koraysa mustaqbalkooda anaa ilaalinaya xornimada soomaaliya ay lahayd anaa ilaalinaya sharafnimada soomaaliya anaa ilaalinaya qaylo kuma ilaalinaya dastuurkaan ku ilaalinaya baarlamaanka dhexdiisaan fadhiyaa waxaan leeyahay saaxiibbaday aan ku kala baxno cod qofka awood lihi ma dagaalamo waad og tihiin dagaal waxa gala qof gadaashiisa cabsiga ku jirto walaalayaal baarlamaankii baad dhex fadhidaan odayaashii ugu waaweynaa baad tihiin miyaydaan xishoonayn miyaydaan qiiroonayn miyaydaan ilaahay ka cabsanayn maxaad dalka ugu celinaysaan halkuu ka soo baxay maxaad dana shisheeye ugu shaqaynaysaan maad eegtaan soomaalinimada maad eegtaan ummadda gaajaysan maad eegtaan dhibaatooyinka dhacaya walaalayaal min fadlagoo bilaxsa anag aan ku kala baxno codka haldheerida ee baarlamaanka dhexdiisa waxaan guddoonka ka codsanayaa mooshinka inuu dib ula noqdo waa maalintii labaad oo haatan la- mooshinka la diidan yahay boqol soddon iyo afar xildhibaan oo maanta hor istaagtay mooshinka inay diidan yihiin oo sharci uusan ahayn qaranka in la dumiyo ma rabno qof iyo qaran bay taagan tahay hadda qaranka aan badbaadinno qofka aan tuurno soomaaliya aan u shaqayno waajibkii loo loola idmadaan qabanno annagu maxkamad ma nihin maxkamadda dastuuriga haddaynan dhisnayn maxkamadda sare mooshinkaa loo gudbiyo baarlamaanka ayaan lagu burburinin dowladnimada ayaan lagu burburinin qaranka aan difaacno qof iyo qaran bay taagan tahay soomaaliyay la socdo baarlamaanka soomaaliya hadduu duma jawaariyaa dudumi guddoomiyaha duminhaaya xildhibaanada way ka soo horjeedaan ilaa boqol iyo soddon iyo afar xildhibaan waxay leeyihiin mooshinka sharci ma ahan huteelada lagu soo siixay guryaha lagu soo siixay mooshin wuxuu sharci noqon karaa marka xukuumadda lala xisaabtamo baarlamaanka la hor keeno haddii ay- ay waajibkii loo idmada ay gudan weyso haddii dastuurka ay jibiso haddii shaqadii loo idmada ay gudan weyso ma ahan in baarlamaanku lagu dumiyo waxaan sharci ahayn waa maasid gudoomiyaha baarlamaanka waxaan ku eedaynayaa markii ay sidaan dhacdaa waxay ahayd sharciga wuxuu u ogol yahay qodobka soddon iyo siddeedaad farqadiisa koowaad waxay u ogoshahay inuu adeegsado ciidamo amniga iyo kala dambaynta soo celiyo idinkana muwaadiniinaad tihiin akhriya hadda uu ka gaabiyey gudoomiyaha baarlamaanka oos baarlamaanka hagi karin oo amarka uu ka xishoonayo anigu waxaan leeyahay guddoonku asaga ruuxiisa ay far ku laaban tahay haddii uusan baarlamaanka hegi karin ha isiiga tago labaatan nin inay laba maalmood shaqada ayna naga hor istaagto inay isbaaro noo dhigtaan labaatan qof xaq ma ah qodobka soddon iyo sideedaad qodob qodobka soddon iyo sideedaad ee xeer hoosaadka farqadiisii koowaad ayay xaq u leeyahay guddoomiyaha inuu adeegsado oo uu ciidan u keeno labaatanka ninna qoorta u qabta bannaanka uu geeyo waad aragtiin baarlamaanka waa fadhiya waxa weeye ninkaas xildhibaanka ee fadhiya ee laba maalmood gurigiisa kasoo kac lahayo oo ay koox yar isbaara u dhiganayso iyo ay ninka fadhiya in xaqooda la simamaan guddoomiyaha baarlamaanku ha adeegsada awooddiisa hadduusan adeegsan karin xilka ha iska casilo